بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد intaynaan culimo aynaan cashirka bilaabin sidii caadadeennu ay ahayd su-aalihii ayaa inoo soconaya waxa aynu ka bilaabi doonaa mustafa nacam hortayda ayuu fadhiyaa mustafa waad istaagaysaa ismiga daahirka imise u qeybsamayay ya mustafa sideeddii noo tiri bal haddaan kaa dhegaysanay mufrad munsarifa mufrad hayru munsarifa jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir hayru munsarifa jamac mudakar asaalim ma jumica bialifin wataa'in maziidatayni almuhanna alasmaa alkhamsa jazaaka allahu khayran waxaad mustafa iigu celisaa ficilka mudaaric muxuu u qeybsamayey saddexdaa noo sheeg ficil mudaaricoo saxiixu laakhira haye ficil mudaaricoo muctalu laakhira alafcaal alkhamsa magac kaloo saxa baynu sheegnaa sheeg magaca kale alamhilatu alkhamsa shukran iska fadhiiso culimo kolley waxaan umalaynayaa raggii shalay toole aan doonaynay qaar ka mida ayaan doonayaa su-aaluhuna kolley waa inoo dhex taalo waa insha allah way inoo soconayaan waxaa xaggeennan istaagi doona nacam ya saaxiba alcimaama wa ya saaxiba annadaara haye waxaad samaysaa saddexda ficil mudaaric mid kaste noo soo tacriifi saxiixulaakhir maxaa la yidhaahdaa ma huwa saxiixulaakhir haye kullu ficil mudaaric kullu ficil mudaaric haye walam yatasil biaakhiriha axrufu alcilati halaatha haye walaa waaw ljamaaca walaa alifu lithnain walaa yaau muanasati lmukhaadaba tusaale naga sii ya yadhabu imise xaraf buu saxiixulaakhirku ku dhammaan karaa ii sheeg caqligaaga dib u kaasho inta xaraf ee saxiixulaakhirku uu ku dhammaan karo waa tiro la yaqaano weeyi waa shan iyo labaatan xaraf eeg wax shan iyo labaatan xaraf unbuu saxiixulaakhirku ku dhammaan karaa mid ka mid a waa si wanaagsan shukran iska fadhiisa sheekh nacam waxaan doonayaa arday kale oon su-aal weydiiyo sheekh cabdulkariim sheekh waxaan ku weydiinaynaa insha allah sheekh cabdulkariim waxaan weydiinaynaa inuu keeno shan ficiloo wada wow ku buka shan ficil mudaaric oo shantuba wow ku buka ha shantuba wada wow bay ku bukaan muctalun bilwow yakruju wow may ku bugtaa horta eeg wow buu ku bukaa macneeg wow buu ku dhammaadaa bay noqonaysaa yakruju mala waa saxiixi sidii qaacidadeena yakruju yakrujuuna may kol haddii kelmaddu yakruju noqonayso wow kuma bugto xataa haddaad ku darsatood yakrujuuna tidhaahdo wow kuma jiro saxiixii baan saxiix way naga noqonayaa markaa ha sheekh haddaan yadcuu idhaa ka waran yadcuu ha kaasi waa sax saw maaha waa si wanaagsan xabad kale ku dar okay yahdi ma wow bay ku dhamaatay ya- bay ku dhamaatay ya- bay ku dhamaatay ha wow baa la rabaa ha yadcuu waa xabad haye okay yarmuu lafteedu ya- bay ku dhamaatay haddaad si caadiya aynu ugu dhawaaqno dhawaaqa saxda ah yarmii baa la yidhaahdaa ha tarmiihim ha iyo tarmi iyo iska fadhiiso sheekh waan kugu soo noqon doonaa waanaan imika adoon diyaar garoobin baan ku qabtee insha allah culimada kale diyaarka ayaan u yar baydhaya bal hadda iyagana xaggaa waxaan u yar baydhay xaggaa iyo sheikheena ugu weyn baan doonayaa inaan yaro kicinno sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan insha allahu tacaala waxaynu samaynaynaa nacam sheekh waxaad samaysaa saddex ficil oo wada wow ku dhammaada noo keen ha maxaa tidhi waa jalaa yajluu jazaaka allahu khayr yajluu haye khalaa yakhluu haye waa laba calaa yacluu iska fadhiiso sheekh jazaaka allahu khayr waxaan doonayaa saddexdaba sheekh wuu soo tuuray waan aragnaa jalaa yajluu khalaa yakhluu calaa yacluu kolkaa yacluuda iyo yakhluuda iyo yajluuda ayaynu ujeednaa nacam sheekh mubaarak sheekh waxaa laakiin mubaarak shalay buu ha waa raggii dambe xagga liiska aan u malaynayaa su-aaleenin waa cashirkii hore waa cashiradii hore waxaan su-aalaha isku weydiinaynaa su-aalahan la isweydiinayo ardayga aan ka jawaabi karayn icraabkaa ku yar adkaanaya waa koob iyo toban qodob baa qasaba ardaygu inuu xifdiyo markuu icraab bare isleeyahay koob iyo tobankii baa saddexdii icraabood lagu dhufanaya saddex iyo soddonkii inoo soo boodaya insha allah halkaa dambe sacad baan arkaa nacam sheekh sacad istaag xaaji sacad waxaad noo keentaa saddex ficil mudaaric oo wada ya ku dhammaada maxaa tidhi bal hadda ka fiirsa yarda alif ma odhan ya baan idhi yarda waa alif bay ku dhammaatay haye saddex ficil mudaaricoo ya ku dhammaada saddex ya ku dhammaada sax waa yahdi haye waa kow waa kuu sax weeyi yarmi waa kuu sax waa laba yakshaa muxuu noqday alif buu inaga noqday yardaayoo kaleu noqday eg yahdii waad haysaa yarmina waad haysaa haye maxaa tidhi ya'ti jazaaka allahu khayran iska fadhiiso sheekh culima waxaynu doonaynaa cashirkeennii shalay baan haddaba hadda iskula soo degaynaa intaasi way inaga yaro horreysee icraabku intuu u qaybsamay yaa sheegaya su-aalaha waan isdhex dhigaynaa ya saaxiba alqamiis nacam ya saaxiba albitaana shaykun calaa kursiyihi mucamamu nacam anta anta ha icraabku imisuu u qaybsamaa afartaa noo tiri ya maadi ya ya icraabku imisuu u qaybsamaa ha afartaa noo sheeg ya waa rafca kow nasba waa laba khafda waa saddex jazma waa afar jazaaka allahu khayr rafcu imise calaamuu leeyahay afar calaamadood imise meelood buu degaa koob iyo toban meelood buu degaa eeg afar iyo koob iyo toban baa la isku qaybin doonaa hadda culimo waayi waan fahnaan u malaynaya ta warkaasi inuu dhammaystiran yahay nasbuhu imise meelood buu degaa koob iyo toban imise calaamadoodna wuu baahnaanayaa shan calaamadood ee koob iyo tobankiiyo shantaasaa la isku qaybinayaa haye jerku imise meelood buu degaa sideed imise calaamadoodna wuu leeyahay saddex calaamadood saddex iyo sideed baa la isku qaybin doonaa insha allahu tacaala haye jasmuhu imise calaamuu leeyahay saddex calaamo imise meelood buuna degaa saddex saddex iyo saddex waa la isku qayb waa hal iyo hal way iska caddahayba taasi waa iska basiid insha allah sheekh cabdiraxmaan istaag calaamooyinka rafcaha ee afartaa noo soo tiri afarta calaamadood ee rafcaha noo tiri waa dama kow waa wow waa laba alifun waa saddex maxaa tidhi iyo nuun waa afar jazaaka allahu khayr afartaasuu rafcuhu leeyahay calaama ahaan iska fadhiiso cashirkeennii ayaynu bilaabanaynaa rafcaha ayaan ka bilaabayaa bal ina eega markaa haddaba rafcuhu suu inoogu qoran yahay mawaadicu rafci waa rafcuhu meelaha uu degayo mawaadicu rafci waa rafcuhu meelaha uu degayo rafcihii meeluhu degayo ayaynu u baahan nahay inaan ogaano mawaadicu rafci waa rafcaha meelihiisii culima rafcuhu wuxuu degayaa koob iyo toban meelood sidaan tilmaannay koob iyo tobankaa waxaa loo qaybinayaa calaamadihiisaa afar ahe afar baa loo qaybinayaa si siniya looma qaybsanayo damada ma arkaysaa damada toddoba meelood bay damadu degtaa damadu maxay degtaa baan ku idhi koob iyo tobankii toddoba ka mida damaa qaadatay kelmaddaa yari khalad bay halkeennan ugu qoranta oo lix baa innaga inoo qorane waa toddoba damadu toddobay degtaa toddoba haye wowguna labuu degaa wowgu labuu degaa alifkuna hal buu degaa nuunkuna hal buu degaa armayga dhan yihin koob iyo tobankii hadda waynu isweydiin doonaa maxaan ku idhi damadu imisay degtaa toddob damadu waa toddoba wowguna imisuu degaa waa laba alifkuna imisuu degaa waa hal nuunkuna imisuu degaa waa hal mawaadicu dama toddobadii damada ayaan doonayaa toddobadaa ay damadu degto shanna ismi daahiray ka soo qaadatay siddeeddii ismi daahir shan bay ka soo qaadanaysaa labana ficil mudaaric bay ka soo qaadanaysaa saddexdii ficil mudaaric laba ka mida iyo siddeeddii ismi daahir shan ka mida waxaa la ysku odhanayaa si toddoba sow maaha toddobadaa damuunba haddii hala rafciyo la yidhaha ay degaysaa horta rafcahan waa maxay macnihiisu rafcahan laftiisa aynooga baahan inaynu ogaano ilan icraabkii waxaa la yidhi waa rafco waa nasbo isla magacaygan unbaa marna la rafcini marna la nasbini intaa ogaada magacaygan maxamed ah unbaa lagu odhan mar waa la rafcinaya marna waa la nasbinaya haddaba rafcuhu waa markuu magacaygani wax samaynayo maxamed baa yimid maxamed baa fadhiistay maxamed baa kacay waa rafco marka la odhanayo nasbahana waa marka aniga wax laygu samaynayo maxamed baa la arkay maxamed baa la garaacay maxamed baa la sharfiyey maxamed baa la eegay maxamed baa su-aal la weydii waxaasoo dhan iminka maan aniga wax lay weydiinaynin marka anigu aan object noqonayo ama aan mafcuulo kale noqonayo aniga marka wax laygu samaynayo waa in nasbaan tegaya markaan anigu wax samaynayana rafcaan tegaya laakiin ardayda qaar baa nasiibka mooday magaca marka la yidhaha waa la rafcinaya inuu maxamedkani rafco un joogo weligiiba war sidaa maaha weligii maxamed uu rafcisan yahay hamoodin warku inuu yahay maxamed mar wuu rafcismi oo waa hadalka halku ka galo hadduu wax samaynayo marfuuc buu noqon haddii wax lagu samaynayana mansuub buu noqon waa inaad adigu markaa kala barataa mawaadicu rafci waa rafcaha meelaheegii mawaadicu damati waa damada culima waxaan isku sheegaynaa damadu toddobay degtaaye toddobadaa ila eega fa ama damatu damadii fa takuunu waxay noqonaysaa calaamatan calaamo uu icraabku leeyahay ayay lirafci rafcaha u noqon fii sabcati mawaadica toddoba meelood fii sabcati mawaadica toddoba meelood fii sitati baa inoo qoran sow maaha waa fii sabcati fii sabcati mawaadica toddoba meelood weeyi toddoba meelood ayay damadu rafco calaamadu noqonaysaa wahiya toddobadiina toddobadii baa inoo tirsan waa ismun ismi mufradun kelidiiya munsarifun oo tanwiinta aqbala haddaad aragto ismi mufrada oo munsarifa damo unbaa degta culimo wax kaloo degayaa ma jiro ismi mufrada oo munsarifa soo maynaan soo dhigan tacriifkiisa damunbaa degta laba tusaalaan kaa siinaya haddaba ismi mufrad oo munsarifa damadii oo muuqato oo la arki karayo iyo damadii oon muuqanin oo lagu qadarayo ilan damadii labadaasay usii qaybsamiye damadii oo muuqato iyo ti oo lagu qadarayo waa ismun mufradun munsarifun qaala tacaalaa alle ayaa yidhi wa jaa'a waxaa yimid rajulun nin ayaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog buu ka yimid yascaa isagoo cararaya wa jaa'a rajulun nin baa yimid min aqsa almadiina magaalada meesha ugu fog ayuu ka yimid yascaa isagoo cararaya halkaa waxaan doonaynaa mufrad munsarifa ayaa ku jira inaan soo saarno waa rajulun rajulun hadda waa mufrad miyuuna keli itusen waa nin qura miyuuna munsarif ahaynuuna tanwiin qaadanayso kasitaba waa mufrad munsarifa rafcuu joogaayo maanta isagaa wax samaynaya imaatinka yaa samaynaya ilankan rafcada jooga waa ka wax samaynayo kalaan ku idhiye imaatinka yaa hadda samaynayo imanaya rajulka wakaa waa la godayo damadii wataa way ka muuqataa wa jaa'a waxaa yimid rajulun nin ayaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog uga fog ayuu ka yimid yascaa isagoo cararaya ninka iimaan baa gubayey halkuu ka yimid ma dhowaa socodku uu soo socday aayar maahayna waa cararayey dad badan iyo jamac ma haysanin keligii isagoo ah ayuu cararayay aayaddu ninkaa waxaa loo tilmaamay tilmaamo haddaynu isnidhaa tafsiir ahaan hala siiyo aynaan ka baxaynin baa aayaddaa ku jira ninkaa iimaankiisa iyo qiimihiisa iyo waa nin idiloo magaalo keligii ka danqaday weeyaan meeshii ugu fogayd buu deganaa halkiibuu ka yimid imaatinkiisii orod buu ka dhigay waa kelinimo oo waa rajulun nin la garanayo maaho nakira lagaaga dhigay halkuu ka yimid baa lagu cibaareeyey waa min aqsa almadiina waxa wadaa ma sahlanah waa iimaan baa gubaya wa jaa'a waxaa yimid rajulun nin ayaa yimid min aqsa almadiina buu ka yimid magaalada meesha ugu fog yascaa isagoo cararaya waa isagoo cararaya ayuu yimid haddaba rajulun taa weeyaan tusaaleheennuyo waa mufrad munsarif ahoo culimo dama ayaynu uga baahnay wataa damadiina isagoo lagu qadarayo dammadaasi ayna muuqan waa hadduu alif ku dhammaado sida mustafe iyo muuse iyo ciise iyo haddaad hadda tidhaha mustafa yimid maxaad samayn jaa-a rajulun soomaa nin baa yimid bal halkaa rajulka un mustafe ku bedel ama ciise ku bedel damadiisii ma muuqanayso jaa-a mustafaa un baad odhan war kolkaa markuu wax samaynayo waa kii la rafcin jire la godi jire awey godaalkii alifkaan xarakada aqbalin oo waa lagu qadarayaa wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi qulnaa waxaanu nidhi ihbituu minhaa ka daandega oo ka dega jannada jamiican dhammaantiin fa imaa ya'tiyannakum hadduu idiin yimaado minii aniga xaggayga hadduu idinka yimaado hudan hanuun hadduu idiin yimaad faman tabica ka raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfun baqdini calayhim dushooda ma aha walaa hum iyagu maaha yaxzanuun kuwa murugoonayo warwaraya aadam iyo xaawo iyo markii jannada laga soo saarayey ayaa lagu ayuu ilaahay yidhi qulnaa waxaanu nidhi ihbituu minhaa ka dhaadhaca oo ka dega jannadu inay xagga sare tahay halkanaa laga qaatay aayaadka noocan oo kale ah ihbituu minhaa ka daandega jannadu hadda way diyaarsan tahay oo ilahay hadda way abuuran tahay jannadu hadda odhan mayno jannada dib baa laga abuuri doonaa oo muctasiladu siday qabto waxay aaminsan yihiin ilaahay jannada weli ma abuurin dib baa ilaahay ka abuuri doonaaba iyagu qabaan waxay ku leeyihiin waa xikmad la'aan inaad dabaq konton sannadood kadib aad geli doontin inaad inaad hadda sii dhisato dabaq yar haddaad dhisato anaad ugu tala ugu tala gasho kun sano kadib in la gelayo dabaqi kii oon la gelin buu kaa onoobaya ayuu kaa gudaafadoobayaa uu qashin noqonayaa bay yidhaahdeen sidaa darteed ilaahay xikmaddiisu jannadiiyo weli dad aan loo haynin mu sii abuuri bay yidhaahdeen arrin caqliya bay nimankaasi ku xisaabtameen ma og tahay laakiin qur'aanka markaynu eegno iyo nusuusta sharciga ah waxaynu ognahay jannaduna inay abuuran tahay naartuna inay abuuran tahay waynu arki doonaa biidni illahi tacaala qulnaa waxaanu nidhi ihbiduu ka dega minhaa xaggeega ka dega jamiican dhammaantiin dhammaan ka dega culimmadu waxay isweydiiyaan dadkaa jannada lagu abuuray ee aadam iyo xaawo ah ee jannada laga soo dejiyey labuunbayba ahaayeene waawil jamaacadani maxay ahay talow ihbidu waa jamaca idil ee tirada badan ayaa ihbidu la yidhaha labada qof maxaa lagu yidhaha marka dega la leeyahay ihbidaa baa la yidhaha halka wowga alif loo akriya ihbidaa baa la yidhaha labada qof dadka badanna ihbiduu baa la yidhaha hortalow yaa la joogay yaa la socday qulnaa waxaanu nidhi ihbiduu minhaa ka dhaadhaca oo ka dega baanu nidhi qole waxay idhahdeen ibliiskii baa lagu darayaa oo ibliiska laftiisa dee malaa'ig iska ahayoo samaawaadkan iyo xaggan iskaga noolaa qulnaa waxaanu nidhi ihbiduu minhaa ka dhaadhaca jamiican dhammaantiin ka dhaadhaca fa imaa yahdi ya'tiyannakum hadduu idiin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun hanuunkaasi muxuusa muna ka imanaya ahayn iminka ya'tiyanna yaa imaatinkaa samaynaya oo imanaya eeg hanuunka hudankaa imanaya hanuunkani maadaamu kii imanaya yahay ee ficilkan ya'tiyannakum ka imanaya maadaamuu hanuun yahay dee waa faacil akhi waa kii imaatinka samaynayey rafcuu u baahan yahay maxaa lagu rafcinaya waa mufrad munsarife dammaa lagu rafcinaya oo away damadii haddaba hudan hudan damadii baynu doonaynaa ereygani alif buu sitayoo damadii waa lagu qadaray haddaba culima mufradka munsarifka ah damaa degta baynu nidhi damo laakiin laba tusaale aad uga baahan tahay mar kaste kii ay damadu ka daahirtay sida wajaaa rajulun oo kale iyo kii ay damadu ku qadaran tahay sida fa imaa ya'tiyannakum minii hudan ereygaa hudana oo kale ilan waa kii imanayaye faman tabica hudaaya hanuunkayga qofka raaca falaa khawfun baqdini calayhim dushooda ma aha walaa hum yaxsanuun mana murugoonayaan qodobka labaad ee damadu ay degayso waxa weeyi sideeddii ismi daahir shan bay damadu ka degi doontaa saddexdii ficil mudaaricna labay damadu ka degi doontaa toddobay isla qaadanaye waa ismun mufradun hayru munsarifin qodobka labaad waa maxay waa ismun ismi ficil iyo xaraf baa iga baxay mufradun waa mufrad waa kelidii musaniya jamac baa iga baxay waa hayru munsarifin midaan tanwiinta qaadanaynin oo la tanwiinin karaynin kii la tanwiininayey baa iga baxay qaala tacaala alle wuxuu yidhi markuu ka hadlayey mas'aladaa waid yarfacu waid nebi maxamedow ka sheekee wakhtigii yarfacu ibraahiimu ibraahiim uu kor u qaadayey alqawaacida tiirasha oo min albeyti guriga ah wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor u qaadayey iyagoo leh rabbanaa rabbigayow taqabbal minaa naga aqbal innaka adigu anta adigu assamiicu baa tahay mid wax maqla alcaliimu baa tahay oo cilmi dheeraada qaba u fiirsada aayaddaa qur'aanka ah mufrad munsari hayru munsarifa ku jire waid yarfacu ibraahiimu waa ereygaa ibraahiim ah ereygaa ibraahiimihi yarfacu markuu kor u qaadayey baa lagu yidhi yaa wax qaadayo qaadidan haddaba samaynaya qaadidda ayaa samaynaya waa su-aale ibraahiim baa samaynayoo faacilo ah maadaamoo ibraahiim uu qaadidda samaynayo uu isagu wax samaynaya dee rafcu u baahan yahay culimo waa halkii la rafcinayay wey ile waxbuu samaynayaa haddii laakiin isaga la qaadayo nas buu u baahnaan lahaa la soco hadda haddii ibraahim la qaadayo rafcu u baahnaan lahaa bal haddaba nas buu u baahnaan lahaa haddii la qaadayo masalan culima su-aal basiida aan idin weydiiyo moobeelkaasi hadduu dhulka ku dhaco ma rafcu u baahan yahay in la geeyo mise nas buu u baahan yahay in la geeyo moobeelkaasi hadduu dhulka ku dhaco eeg moobeelka maan rafciyaa mise waan nasbiya dhulku ku dhacay baan ku idhi inaan ku hadlaan doonayaayo moobeel baa dhacay aan idhaahdo maxaan samaynayaa waa la rafcinayaa maasha allah waa fahanteen culimo haddaan moobeelkaa qaado ka warrama maxaan ku samaynayaa haddana markaana ma dee waxbaan ku samey waan qa marka hore isagaa dhicidda sameeyey haddana anigaa qa- anaa wax samaynaya oo qaadaya waan nasbinaya markaan qaadayo laakiin markuu dhacayo waan rafcinaya waa inaad fahantid haddaba waid yarfacu waid nebi maxamedow markii ka sheekee yarfacu uu kor u qaadayey ibraahiimu ibraahim uu kor u qaadayey alqawaacida tiirasha ayuu kor u qaadayey oo min albeyti beytka iyo kacbada ka tirsan wa ismaaciilu ismaaciilna kor buu u qaadayey qaa'ilayni iyagoo odhanaya rabbanaa rabbigayow taqabbal minaa naga aqbal innaka adigu anta adigu asamiicu baa tahay mid wax maqla alcaliimu baa tahay oo cilmi lehe waxaan doonaynaa al- ibraahiimu waa mufrad hayru munsarifa waa mufra waa ismi horta marka koowaad oo dee eh, isnaad baaba daliilu ah waa ismi oo maxaa ku jira isnaad waana mufrad oo qof quru ina tusaya waa hayru munsarif oo tanwiinta ma qaadanayo wax tanwiina oo ismigaasi uu qaadanayo ma jiro culimo haddaba aayaddu waxay ka hadashay nebiyada ilaahay shaqada loo diray inay ka mid tahay masaajiddu waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil waa laba nebi oo is- isdhalay oo kacbadii ilaahay dhiskeegii wadaagaya kacbadii bay dhisayaan waa meelihii ugu qaalisanaa kacbada markay dhiseen ma waxaad moodaysaa inay odhanayaan maasha allah meel weyn iyo wax weyn war waa inaad duco raacisaa haddaad masaajid dhisto waa inaad duco raacisaa ilaahu iga aqbal waa inaad tidhaahdaa iyagoo kacbada dhisaya ayay lahaayeen rabbanaa taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim alle ilaahayow naga aqbal bay lahaayeen dhismaha aanu dhisayno ilaahu naga aqbal qofka mu'minka ah camalka samayntiisa waxaa kaga werwer badan aqbalkiisa ayaa kaga werwer badan war waad soontayo ilaahay miyuu kaa aqbalay waad salaadayo ilaahay miyuu kaa aqbalay haddana waxaan number labaad u baahannahay isla mufradkaa hayru munsarifka ah oo tanwiintii ay ku qad oo damadii ay ku qadaran tahay damadii wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi qaala muusaa muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaqi xaqa aad ku leedihiin lammaa jaa'aku markuu idiin yimid asixrun haada kani ma sixir baa walaa yuflixu mana liibaanayaan asaaxiruuna dadka saaxiriintiihi ma liibaanaan waxaan doonaynaa aayaddaa qur'aankaa mufrad hayru munsarifaa ku jira oo damadii ayna muuqanin laakiin waa dama iskale meesha laakiin way qadaran tahay waa qaala muusaa ereyga muusaa ah weeyaan hadda muusaa wuu rafcisan yahay oo maxaynu ku garanay inuu rafcisan yahay waayo odhaahda yaa odhanaya hadda ile waxaynu qaacidada ah hadduu moobeelku dhaco waxaan wax samaynayaa waa rafci u baahan yahaynu soo nidhi qaala muusaa markaynu nidhaa nebi muuse wuxuu yidhi muusaa muxuu noqonayaa muusaa wuxuu noqonayaa waa marfuuc oo odhaahda qofkii odhanayey weeyi waa muf waa ismi marka hore ficil iyo xaraf toona maaha maxaan u deliishanayaa muusaa inuu ismi yahay toddobadii calaameen soo dhigannay isnaad baa ku jira isnaad ayaa qaala muusa odhaahdanka odhanaya weeyi ismigaasi waa mufrad oo keliba itusaya dee waa qof qura muuse waa hayru munsarif oo tanwiin ma sito waxaan isku ogay nebiyada oo dhan magacoogu tanwiin ma qaato wixii lix nebiya mooyaane lix nebi oo qura ayaa asal ahaan tanwiin qaata baynu nidhi waa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luut iyo nebiyullaahi shucayb iyo nebiyullaahi saalix iyo nebiyullaahi huud waxaan lixdaa nebi ahayn nebi baynu soo sheegnay aynu nidhi waa la isku khilaafayoo shiis la yidhaa ayaynu soo sheegnay laakiin qur'aankana kuma qorna axaadiistana xadiid saxiixa kuma soo aroorin lagama hadli karo waayo nebi maxamed ilaahay baa ku yidhi minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka nebiyada cidannu kuu sheegnay iyo cidanaan kuu sheeginba way jiraan baa la yidhi kolka intaa taqaano un ha moodin inay nebiyadu yihiin haddaba qaala muusa markaynu nidhaa muuse waa nebi magicii weeyi waa mufrad khayru munsarifa weligii tanwiin ma qaato muusan odhan kari maysid muusan haddaad qaala muusan tidhaahdo af carabigii meel baad kaga dhacday waa khata faadixa ayaad gashay qaala muusa aaway damadii baan doonayaa haddaba muusa damaynu ka rabnaye culima aaway damadii qaala muusa markaan idhaahdo damadii alifkay ku qadaran tahay oo alifkan waa mamnuuc in dama ay ka muuqan karto qaala wuxuu yidhi muuse nebi muuse ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaqi xaqa ma waxaad ku leedihiin lamaa jaa'akum markuu idiin yimid asixrun haadaa kani waa sixir miyaabaad leedihiin walaa yuflixu mana liibaano asaaxiruuna dadka saaxiriintiihi waa qodobkii labaad baan culima maraynaa qodobka saddexaad waa jamcu tagsiir almunsarif horta waa jamacoo saddex iyo wixii ka badan buu magacani kutusaya waana tagsiiroo lixdii dhinacee isbedelada ahaayeen soo dhigannay ayaa ereygan tagsiir ka dhigaysa tagsiirka laguu sheegaya waa lixdii iyo isbedel een soo barannay weeyi jamcu tagsiir waa almunsarif oo tanwiin buu qaadanaya waa jamcu tagsiir munsarifa qaala tacaala alle wuxuu yidhi wanaadaa waxa dhawaaqay asxaabuuljannati jannada kuwii u saaxiibka ahaa ayaa dhawaaqay asxaaba naari ayay u dhawaaqeen kuwii naarta laasimayey waxay ku yidhaahdeen anhu sha'nigu waxa weeyi qad wajadnaa waanu hellay maa wacadanaa rabbunaa rabbigayo wuxuu noo ballan qaaday fahal wajadtum idinku ma hesheen ehl ahlu naarow maa wacada rabbukum rabbigiin wuxuu idiin ballan qaaday xaqan isagoo dhaba aayaddan qur'aankii waxay tilmaamaysaa inuu ahlu jannuhu la hadlayo ahlu naarka inuu la hadlayo waa ahlu jannihii iyo ahlu naarkii oo sheekaysanaya culimmadu waxay isweydiin jireen berigii hore culimmadii mufasiriintu waxay isweydiin jireen jannadu waa xagga sare naaruhuna waa xagga hoose say u wada sheekaysan karayaan talow ilaahay cilmiyadiisa hadda su-aashaa isma weydiin karaynaba waayo waxaynu ognahay makhluuqan bani aadamkii daartan yaree adduunyadan joogno qalab baynu ku xidhannay aad arkays aad la hadlaysaa adduunyada kii ugu shisheeyey kii ugu shish labadii ugu shisheeyaa wada hadlaya haddana way is arkayaan ilan qur-aanku wuxuu inoo sheegay ahlu naarka iyo ahlu jannuhu inay is arkaan mararka qaar nin ahlu janno abaa odhanaya war niyow ninan saaxiiba ahayn oo ahlu naar ahaa ayaa beri khatar ayaa sadaqada iyo igu maagi jiray markaan wax bixinayo fahal antum mualicuun buu odhanaya mayla soo eegaysiin faalaca fara'aahu fii sawaa'i ljaxiim saas markiiba daaqad yar unbaa loo furayaayo naarta bertankeega isagoo dhex galgalanaya unbuu arkaya waa ahlu jannihii kolka ha la yaabin maadaamay labada daarood aad leedahay midna waa xaggan midna waa xaggan say u wada hadlayaaniyo say isku arkayaaniyo gurigeenna daarteenna yare adduunyadaynu ognahay qalabka aan isticmaalayno ka warran daaraha ilaahay uu dhisay ee midna uugu talagalay ummadda inuu ku marti qaado midna loogu talagalay in dee dadkii soo caasiyey lagaga aargoosto qalabka la dhigayo maxaad u malaynaysaa waxaynu ka warbixin karayna maaha qolada carabiga taqaanaa aayaddan waxay isweydiinayaan wanaadaa waa maxay macnaheegu naadaa naadaa waa maxay ficil maxay weeyaan bal sheega dee culimo waa ficil hee waa ficil maadi ficil maadi soo wax tegay oo dhacay maaha kolka ahlu jannuhu goormay la hadleen ahlu naarka wanaadaa way la hadleen wey waa wax tegey baa laga dhigay laakiin ogo waa wax soo socdee wanaadaa waxaa la hadli doona oo waa mustaqbal asxaabuuljanna asxaabuuljannihii ayaa la hadli doona asxaaba naari kuwii asxaabu naarka ahaa bay la hadlayaan maxay ku odhan doonaan markaa an qad wajadnaa waanu hellay maa wacadanaa rabbunaa rabbigayo wuxuu noo ballan qaaday xaqan isagoo dhaba nimcadii ilaahay uu noo ballan qaaday dhab ahaan baanu ku hellay fahal wajadtum war idinku ma hesheen waa naga su'aale maa wacada rabbukum xaqaa rabbigiin wuxuu idiin ballan qaaday oo cadaab iyo naara ah dhab ahaan ma u hesheen jawaabtu waa nacam haddaba aayaddaa qur'aankaa waxaan ka eegaynaa oo maxalu shaahidkeennu yahay wanaadaa asxaabu ljanna ereyga asxaab ah weeyaan asxaab asxaabtu waa jamac oo hal maaha labana maaha waa wax saddex iyo wax ka sii badan weeyi asxaab jamacaasi waa jamcu tagsiir bal culima ii sheega ilan waan soo dhiganay jamcu tagsiire lixdii isbedel maxaa asxaab ku dhacay ereyga asxaab ah lixdii isbedel maxaa ku dhacay eeg qolo waxay yidhahdeen waa jamcu tagsiir qolona waxay yidhahen waa ismuljamac labadaa mas'alaa lay keenay laakiin waxaad eegtaa jamcu tagsiir ka soo qaado lixdii isbedel ee jamcu tagsiirka ku dhacayey maxaa asxaab ku dhacay mufradku muxuu ahaa horta haye bal haddaba lixdii ka sheekeeya maxaa ku dhacay ma soo baadhaysiin berri ma keenaysiin su-aashaa berri keena oo dib ugu noqda insha allahu tacaala ereyga asxaab ah waxa iyo is- tagsiirka ku dhacay nooca uu yahay waa jamcu tagsiir waana munsarif oo tanwiin buu qaadanaya haddaad tidhaa aawey tanwiintii dee waa mu- tanwiinta ereygu isagoo qaadanaya hadduu al qaato ashaa tanwiinta u diideysa hadduu mudaaf noqdona mudaafnimadaa u diidaya ereyga asxaab hadda waa mudaaf oo maxaa loo idaafeeyey aljannati baa loo idaafeeyey wanaadaa asxaabu ljanna ereygaa asxaab inuu ismi yahay waxaynu u haynaa laba deliil waa isnaadka oo ilayn waa asxaab iyagaa dhawaaqaye iyo idaafada ilayn jannada ka dambaysaa loo idaafeeye wanaadaa waxay ku dhawaaqayaan asxaabuljannati jannada kuwa laazimaya ereygan asxaabihi saaxiib bay ahaan jireen kuwa jannada la saaxiibay horta jannada maa lala saaxiibaa ilan waxa nool baa lala saaxiibaaye ereygan asxaaba ee asxaabuljanna culimmadu waxay yidhaahdeen luzuum baa lagaga kinaayoonaya waa almulaazimuuna liljanna kuwa jannada laazimaya siday saaxiibadu isku laazimaan oo kale ayay jannada u laazimayaan wanaadaa waxay u dhawaaqayaan asxaabuljannati jannada kuwa laazimaya asxaaba naari naarta kuwa laazimaya ayay u dhawaaqayaan maxayna odhanayaan an qad wajadnaa waanu hellay maa wacadanaa rabbunaa rabbigayo wuxuu noo ballanqaaday xaqan dhab ahaan ee fahal wajadtum idinku ma hesheen maa wacada rabbukum xaqa ereygaa asxaabi hadda uu rafcisan yahay baan idhi maxaan u deliishaday inuu rafcisan yahay bal intaa iiga jawaaba wanaadaa asxaabu ljanna asxaab inuu rafcisan yahay maxaan ku garanayaa waa cidda maxay samaynaya cidda dhawaaqaysa weeyaane hadlaysa dee kol hadduu shaygu hadduu qofkani wax samaynayo faacil buu wuxuu uba- rafcu u baahan yahay baan isla ogeyn yayna idin hoos marin waxa rafcaha aad ku garan karaysaa wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi jamcu tagsiirkan oo ay ku qadaran tahay baan haddana rabnaa calima ilaahay wuxuu u cilmi yeeshay an se yakuunu inuu noqon doono minkum idinka inuu idinka mid noqon doono mardaa kuwa wada buka wa aakharuuna iyo kuwo kale oo yadribuuna safraya fi lardi dhulka dhexdiisa safraya yabtaguuna iyagoo raadsanaya min fadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo risqigiisa fadligu waa ilaahay risqigiisii baa looga jeedaa subxaanahu wa tacaala aayaddan qur'aankaa wuxuu rabbi ina leeyahay ilaahay wuxuu og yahay inuu dadow idinku jiro dad xanuunsanaya oo buka imise ayaa buka ciiddaa wax la eg ayaa buka waxaa kaloo la og yahay dad musaafiriinihi inay jiraan waa asbaabta keensata in ruksad qofka ilaahay siiyo haddaad xanuunsanayso soonkii baa lagaa dhimayaa oo salaada qaabkii loo tukanayey baa lagaa dhimayaa oo halkii lagu tukanayey baa lagaa dhimayaa waxyaabo badan baad ka nasan karaysaa markaa oo cibaadaadkiiya haddaad safar tahayna waa sidoo kale calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu ereygaa an ah ha yar baa mar kaste la socotoo la qadaraa calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu sha'nigu inuu yahay sayakuunu waxa noqon doona minkum idinka muslimiinay mardaa kuwa buka war rag badan oo bukaa idinka mid noqon doona yaa bukoonaya haddaba halkan xanuunku yuu ku dhacaya yaa bukoonaya oo bukidda yeelanaya waa marda waa kuwa mardaaga ah ee bukaaya kuwaasaa bukoonaya dee rafcay joogaan maadaama iyaguba bukoonayaan marda waa rafcay joogaan waa jamcu tagsiiro rafcuu joogaa damadiina way qadarantah ilan alif buu ku dhammaaday magac kasta oo loo baahan yahay in la godo hadduu alif ku dhammaado damadiisi waa la qadaraya ee ogo uma muuqanayso magac kastaoo loo baahda in la kor dhabo hadduu alif ku dhammaado sidoo kale fadxadiisii muuqan mayso magac kastaoo hoos dhigan sidoo kale isna waa la mid weeyi waxaynu doonaynaa aayaddaa qur'aankaana mardaa baynu soo qaadannay qodobka afraad ila eega halkaa waa jamcu tagsiir gayru lmunsarif waa jamacoo wuxuu ina tusayaa saddex iyo wax ka sii badan buu ina tusayaa waana tagsiiroo isbedeladii aan soo dha aan soo dhiganee lixda ahaa mid ka mida ayaa ku dhacay waana kayrulmunsarif oo tanwiin ma qaato jamcu tagsiir kayrumunصarifa saasaa horta culima loo jeedaa ilaahay wuxuu yidhi aayad qur'aana inamaa yaksha allaha ilaahay waxa ka baqa uun min cibaadihi addoommadiisa xaggiisa alculamaau culimada haddaad doonaysid cid ilaahay ka baqda inaad ogaato culimada ayaa ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala alculamaء alrabbaaniyuun ilaahay iyaga ayaa ka baqa subxaanahu wa tacaala waad la yaabaysaa runtii dadka culimmada ee ilaahay waxbaray waxyaabaha ay sameeyaan laba nin baan anigu aada ula yaabi jiray laba nin ayaan aada ula yaabi jiray waxa weeye labadaa nin waxay samayn jireen xilliga maad aragtay dadku ay soo jeedaane wax la qabsanayo haddii masaajid la joogana way jiifi jireen haddii guri la joogana waxaan waxba qabsanayn bay iska dhigi jireen laakiin waxay xifdisnaayeen bay akhriyi jireen haddii meel la joogo labadaa nin waxaad mooddaa laba nin oo nolosha ka dhacsan baad moodaysaa way jiifaan halkaasay iska jiifaan hadduu gabalba dhaco oo masaajidka loo banneeyona way taagan yihiin gabalba hadduu dhaco oo masaajidka loo banneeyo waxaa laga yaabaa inaan hal saaca inayna habeenkii seexan wallahi laba ninoon aad iyo aad ula yaabi jiray ayay ahaayeen labadaa nini waan la kulmayo waa laba ninoon garanayo weeyi intii horeo dhan waan u fiirsan jiray oo waan eegi jiray markii dambe waxa ii soo baxay labada nini inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u cibaadaystaan dad badani intay hurdaan haddaba waad la yaabaysaa culimada dadka sida dhabtaa ilaahay uga baqa waa dadka culimada ah ee cilmiga naafica ilaahay baray dadkaasaa ilahay si dhaba uga baqa waayo waxay og yihiin xalaal iyo xaaraan bay kala garanayaan shayga xalaasha ah iyo shayga xaaraanta ayay horta kala garanayaan kana xalaala iyo kana xaaraana way kala ilaashanayaan markaa dariiqa saxda ah ku ilaahay ku qabsanayo iyo ku ilaahay u ogol yahay bay kala garanayaan hadalka ilaahay ku qabsanayo iyo ku ilaahay u ogol yahay bay kala garanayaan fikirka ilaahay u ogol yahay iyo fikirkuuna ilaahay u ogolayn bay kala garanayaan dhammaan marka aan doonayno innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa innamaa yaksha allaha ilaahay waxa ka baqa uun min cibaadihi addoommadiisa marka la eego alculamaau culimada culimada unbaa ilaahay ka baqda subxaanahu eeg culimadunbaa sida dhabta ah ilaahay uga baqda subxaanahu wa tacaala innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa haddii run lagula ballamo halkii baad ugu soo hagaagi walow miyuu waxuu dooni muu noqdo si halkii aad kaga tagtay baad ugu soo hagaagi isdabamar iyo medmadow iyo laablaab iyo luuqluuq iyo waxaan loo aqoon iyo dad la kala hadal iyo waaxa weeye waxaasoo dhan iyagu shuqulku ma leh innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa haddaba cidda ilaahay ka baqaysa ee baqdintaa samaynaysaa waa ayo hadda aynu u fiirsanno cidda baqdintaa faacilka u ah ee samaynaysaa waa ayo waa alculamaa miyayna jamcu tagsiir ahayn jamcu tagsiirkaasi waa kayru munsarif oo tanwiin ma qaadanayo innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ina allaha ilaahay casiizun cizi buu leeyahay gafuurun dembigana aad buu u dhaafaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cizi ayuu leeyahay waana gafuur oo dembiga aad buu u dhaafaa haddaba alculamaau way godan tahay oo rasmigan inoo qorani waa rasmigii musxafka weeyi almusxaf almadani sida loo qoro qur'aanka loo qoro weeyi iska ilaali sida carabiga loo qoro iyo sida qur'aanka loo qoraa meelo badan bay ku kala duwan yihiin haddaad macallin tahay qur'aan dhiga ha is odhanin carabiga waafaji qur'aanka sidan carabiga u qor ha is odhanin waa inaad iska ilaalisaayoo qur'aanka sida loo qoro ee qur'aannimada loogu qoro waa inaad u qortaa hadda alculamaau baleega cidda carabiga qortaa sidaas miyaad u qortaa alculamaau sidaa maynu u qornaa kitaab baa jirta kolley ka hadasha ardayda iyo culimadanu waxaan u tilmaamaa caqiilatu atraabi alqasaa'id lilimaam ashaatibi raxmat ullaahi calayhi waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo rasmigan qur'aanka ka hadlaya wa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kale weeye yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaada ha u dhowaanina wa antum sukaaraa idinka oo sikhraansan xataa taclamuu ilaayood ogaatiin maa taquuluuna ka aad ku qowlaysiin waxaynu ognahay ummaddeennan bilowgeegii khamriga waa la iska cabbi jiray khamriga waa la cabbi jiray ummaddeennan bilowgeegii nebi maxamed ilaahay markuu nebiga ka dhigay waa la cabbi jiray bahasha khamriga ilaahay mar dambe ayuu ummadda ka joojiyey oo layna yidhi waa xaaraan waxayna ahayd masalan mar qura laynagama joojinine aayaddani waxay soo degtay waa aayadihii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad dareemaysa in lasoo xarimayo waxa layna yidhi salaada ha tukanina idinkoo sikhraansan waxaad fahmi karaysaa xilliga salaada inay ahayd khamrigu xaaraan xilliga salaaduhu soo dhow yihiin ayaa bahasha dadka laga joojiyey oo la yidhi ha u dhowaanina xilliga salaadaha xilliyadii kale waa la iska cabayey salaaduhu markayna soo dhoweyn waa la iska cabayey ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale ayuu inoo keenay oo inagula hadlayuu ina leeyahay waxaa ku nafci iyo iyo madaraba way leedahay dad badan oo cuqali halkaasay ku joogsadeen ay iska daayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala markii dambena si qadcanaa laynooga xarimayoo fa hal antum muntahuun buu ilaahay ina yidhi war bahashu waa xaaraano waa laydinka xarimaye ma iska daynaysiin oo ma ka dheeraanaysiin haddaba aayaddan qur'aanka ah yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina wa antum sukaara idinkoo sikhraansan adoo sikhraansan salaad ha tukan adoo khamraysan salaad ha tukan macnaheegu waxa weeyi aayaddan nin saxaabiya oo bahasha soo cabay ayaa saxaabo kale tukiis yidhi waa intii hadda aan la xarimin waa intaan la xarimin weeyi suuratu lkaafiruun buu akhriyey markaasuu maxay yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun sow laa acbudu maa tacbuduun ma ahayn ya walaa antum caabiduuna maa acbudu sow ma ahayn wuxuu hi ana wuxuu ihi acbudu maa tacbuduun wa antum tacbuduuna maa acbudu wax saa u eg wuu is wada dhex dhigay waxaad caabudiin baan caabudaa oo waxaad waxaan caabudaadina idina caabudiin wuu is wada dhex dhigdhay markaasaa aayaddii si alla sid u akriyey ayaa laga yaabay rabbi markaasuu inagu soo dejiyey aayaddan qur'aanka ah oo layna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaada wa antum sukaara idinkoo sikhraansan xataa taclamuu ilaayood ogaatiin maa taquuluuna kaad ku qowlaysiin haddaba waxaan doonaynaa away jamcu tagsiirka hayru munsarifka ee halkanna ku jira waxa weeye wa antum sukaara ereyga sukaaraa weeye sukaaraa waa jamcu tagsiir waana hayru munsarif tanwiin ma qaadanayo waa hayru munsarifan tanwiin qaadanayno damadiiba ku qadaran ila alif buu ku dhammaaday ka shanaad waa jamcu lmu'anas asaalim jamcu lmu'anas asaalim waxaynu ku soo marnay maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn alifka iyo ta'da ka lagu darayo ayaynu isku ogeyn jamc mu'anasu saalim baa loo yaqaanaa isagana damaynu ku rafcini qaala tacaalaa ilaahay ayaa yidhi yaa ayuha nebiyu nebiyow idaa jaa'aka marka ay ku soo gaadhaan almu'minaatu hablaha mu'minaadka ihi yubaayicnaka iyagoo heshiis kula gelaya idaa jaa'aka almu'minaat yaa nebiga u imanaya almu'minaat baa u imanaya saw jamc mu'anasu saalim ma aha waa la rafciyey ilayn iyagaa imaatinka samaynaye calaamatu rafcihiisiina waa maxay waa damadii wataa way ka muuqataa almu'minaatu calaamatu rafcihiina waa damadaa haddii lagu qadarayo aayad qur'aanaan ka waayey jamac mu'anasu saalim oo damada lagu qadarayo aayad qur'aana waan ka waayey qur'aanka markaan sidaa u eegay inta badan haddaan qur'aanka ka helayno tusaalaha waxaan isku dayay inaan qur'aanka ka soo qaadanno si ardaygu uuna uga fogaanin kitaabka qur'aanka ah tusaale kastood u baahan tahay ama qur'aanka ama gabayaaga carbeed ama maahmaahda carbeed ama dee waxaan ka soo qaadanaynaa meelo ardayga wax faa'iido u leh waa inaan ka soo qaadanaa haddii jaa'a zaydun unan soo qaadanno hebel baa yimid maxaad ka faa'iidaysaa markaa faa'iidadiisaa iska kooban wa ka qawlika hadalkaaga oo kale weeye ad tidhi jaa'at banaatii hablahaygii ayaa yimid ee fa akrimuuhunna sharfiya hablahaygii ayaa yimide sharfiya haddaba waxaan doonaynaa ereyga banaatii ah waa jamicii la odhan jiray jamac mu'anasu saalim xaqiiqada mulxaq baa loo yaqaanaa jamc muanas saalim dhab a ma aha waayo tagsiir baa ku dhacay oo bintun magaca bintuna ba'du mayna kasra sidanin banaatiina ba'dii mayna fadxo qaadanin tabdiilu shakliba hadduu meesha yimaado maxaan isku ogeyn xaraka haddii la bedelo maxaynu isku ogeyn tagsiir baynu isku ogeyn mulxaq baa la yidhahdaa kan oo kale markaa jaa'at banaatii hablahaygii ayaa yimid ee fa akrimuuhunna hablahaa sharfiya ereyga banaatii ah waa jamicii mu'anasu saalimkii mulxaqa u ahaa damadiina way ku qadaran tahay ilan ya-buu ku dhammaadaye culima shantaa qodobeen hadda soo sheegnay sow shan namber maaha waa damadu ismiga daahirkaa intay ka soo qaadanayso bal mar ku noqda waa mufrad munsarifa waa koobaadka mufrad munsarifa waa mufrad hayru munsarifa waa jamcu tagsiir munsarifa waa jamcu tagsiir hayru munsarifa waa jamc mu'anasu saalim sow shan maaha shantaasay damadu ka soo qaadatay xaggii ayo xaggii rafcaha xaggii ismiga daahirka ah ficilkii mudaaricna labay ka soo qaadanaysaaya eg saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir labadaa ficil mudaaric ayay damadu soo qaadan doontaa xagga ficilka mudaaric waa qodobka lixaad ficlun ficil weeyi ka lixaad mudaaricun mudaarica oo saxiixul aakhiri xagga dambe saxiix ka ah oo xarfu cillo aan ku dhammaan alif kuma dhammaanin wowna kuma dhammaanin ya-na kuma dhammaanin laakiin shan iyo labaatankii kaleu ku dhammaaday qaala tacaalaa alle ayaa yidhi wayaquulu lashhaadu dadkaa jumuucdii ihi waxay odhan doonaan ama ay odhanayaan haaulaa'i kuwani aladiina waa kuwii kadabuu calaa rabbihim rabbigood ku dul been abuurtay alaa lacnatullah ilaahay lacnadiisu cala daalimiin daalimiinta dushooda ha ahaato fagaaraha qiyaamada bannaanka qiyaamada marka makhluuqa la yskugu keeno dad baa la arki doonaa si gaara loo cadaabayo ama calaamado aada u foolfool xuni ay ka dul muuqdaan baa la arkayaa oo qiyaamada bannaankaasoo xaadiraya makhluuqii ilaahay oo dhan baa istusaya markaa dadkaa maxaa la odhanayaa dadka nooca dee nin intaa la foorariyo ayaa dabada calan lagaga taagaa waa ninka ballanta ku xun qofku hadduu ballanta ku xumaado qiyaamada ilaahay markuu soo xashrinayo isagoo foorara dabadana bir dheeroo calanihi ay kaga taagan tahay oo ay ku qoran tahay ballanjebintiisii ayuu qiyaamada imanayaa kolka kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dul been abuurta wuxuuna rabbi odhan yidhaahda rabbi baa yidhi wuxuuna rabbi odhan ayay yidhaahdeen rabbi baa yidhi kuwa yidhaa ee ilaahay ku dul been abuurta iyagana si gaara loo cuquubaynaya makhluuqa oo dhan baa istusaya waxaa la odhanayaa kuwaa maad garanaysiin ilaahay bay ku dul been abuuran jireen subxaanahu wa tacaala way yaquulu ash wayaquulu waxay odhanayaan alashhaadu dadka jumuucda ah ee fagaaraha qiyaamada iskugu imanaya haa-ulaa'i kuwani bay odhanayaan aladiina waa kuwii kadabuu calaa rabbihim rabbigood dushiisa been ku soo abuurtay ilaahay bay ku dul been abuurteen alaa lacnatullah ilaahay lacnadiisu cala adaalimiin daalimiinta dushooda ha ahaato ilaahay lacnadiisu daalimka dushiisa ha ahaato daalimka lacnad ayaa ku dhacaysa makhluuq oo dhan baa lacnadaya qofkaas oo kale bal ka warrama waxaa jira waad maqasheen ruba qaari'in lilqur'aan waalqur'aanu yalcanuhu waa halkan ay culimmadu ka keeneen maqaalkaa alla badana qof qur'aanka akhriyaya oo qur'aankan u akhriyaya uu lacnadayo qur'aankaad akhriyaysaa hadduu ku lacnadayo miyayna khatarteeda ahayn waxa weeye qof qur'aanka akhriyaya oo daalima waa daalimo dadka xuquuqdooda iskama ilaalinayo oo dadka sharaftooda iskama ilaalinayo oo dadka hantidooda iskama ilaalinayo waa daalimo wixiisa uu soo gaadhaba adduunyada xoog buu u haystaa inay tahay qur-aankiina uu akhriyayaayo uu kaa badinaya hadduu doono markuu aayaddan akhriyayo miyuuna islacnadaynin alaa lacnatu llaahi calaa adaalimiin haddaba waxaynu dareemaynaa culimo wa yowma maalin wa yaquulu waxay odhan doonaan alashhaadu dadka fagaarahaa iskugu imanayaa haa-ulaa'i kuwani aladiina waa kuwii kadabuu ku been abuurtay calaa rabbihim rabbigood alaa lacnatullah ilaahay lacnadiisu calaa daalimiina daalimiinta dushooda ha ahaato waxaynu ogaanaynaa culimmadu aayaddaa iyagoo ka baqaya bal hadda u fiirso rag badan oo fuqahadiya abu xaniifa iminka waa afarta imaam nin ka mida haddaad shay xaaraana soo qaadato shay xaaraana haddaad soo qaadato oo tidhaahdo ilaahay shay war shaygaasi ma xaaraanba wuxuu ku odhanayaa waa n waa manhi ilaahay wuu inoo diiday wuxuu diidayaa ereygan xaaraan ah maadaamoo aayad ku cadi ayna jirin waa xaaraan inuu yidhaha buu diidayaa walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun ha ku degdegin waxani waa xalaal iyo waxani waa xaaraan ilaayood hubsato oo nas cad aad u hesho ood si weyn u hubsato ha ku degdegin kolkaa labada wuxuu qaatay isagu hadda shaygii isagoon ogolayn ma ogolo shayga oo male waa waxa wey waa la isticmaalayaa male ama waa la cunayaa ama waa la cabaya ka odhan maayo haddana wuxuu ku le warniya waa xaaraan haynagu odhanine haddii aayad iyo xadiis cad oo caddaynaya ad wey ad adan arag war laynooma ogolo dhaha laynooma ogola lan xaaraantiibuu halkuu bal hadda ka taxallul ka tawarrucayo ka warrama waxaa aayaddan aynu u soo qaadannay culimo ficil mudaaric oo saxiixulaakhira ku jira waa kee ficilkaa mudaaric wa yaquulu weeye ereyga yaquulu ah yaquulu yaquulu waa ficil mudaaric waa saxiixulaakhir oo laambuuba ku dhammaaday damadii aynu uga baahnayna wataa qodobka toddobaad ee damadu ay degayso waa ficlun mudaaricun ficil mudaaric oo muctalul aakhiri xagga dambe ka buka ficil mudaaric oo muctalulaakhira muctalulaakhir maxaynu uga jeednaa ama wow buu ku dhammaaday ama ya- buu ku dhammaaday ama alif buu ku dhammaaday saddexdaa mid ahaan ayuu ficilkan mudaaric ku dhammaanayaa qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi id markii ka sheekee tamshi ay lugaynaysay ukhtuka walaashaa oo fataquulu ay lahayd hal adulluku ma idin tusiyaa calaa man yakfuluhu cid idinka faalo qaada wa hum lahu naasixuun iyagoo welibana ilmaha yar u naseexaynaya gabadha kelmaddaasi way hoos martay kelmaddaa ma la socotaa wahum lahu naasixuun culimmada tafsiirku si weyn bay uga hadlaan wahum lahu naasixuun bal hadda u fiirso nebiyullaahi muuse calayhi salaam markuu dhashay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanay imtixaan baa markaa ku furmay waa nebiyullaahi muuse waa markuu dhashay ayaa imtixaanka lagu furmay waayo sanadkuu dhalanayay baa ku beegnaa sanadkii inamada reer banu israa'iil la gowracayay gabadh kastoo uur leh oo ree banu ilmo reer banu israa'iila sida dumar baa la raacin jiray ka warkeena waxay dhasho hadday inan dhashona waa la iska daynayey hadday inan dhashona waa laga gowracayey ilaahay subxaanahu wa tacaala muuse gowracaa waa ka badbaadiyey nebi muuse ilaahay gowracaa waa ka badbaadiyey sabab kaste ha lagaga badbaadiyo qur'aanku inooma taabanin si toos ah sababihii ugu badnaayuu kaga badbaaday ee si toosa dee sidaynu dareemayn inuu ilaahay ka badbaadiyun baa laynoo sheegay xilligii gowraca markii uu dunida yimidna dee in taabuud yar iyo sanduuq yar in lagu ridi jiray buu qur-aanku inoo sheegay mufasiriinta rag badani waxay qabaan markuu dhashay dumarkii baadhayey ilaahay wuxuu kaga ilaaliyey daawe dabka saaran ayay isgaba ee hooyadii markay umushay ayay ku riday daawo yaroo dabka saaran bay ku riday daawihii markay ku riday dab laakiin dab ma shidna waa bilaa dab guriga meel kaste waa laga baadhi doonaa ilmahan yar daawihii waa lagu daboolay waa daawo weyn oo dab la saaray oo dab iska saaran ayaa saa loogu daboolay inuu raashin ku jiraa laga dhigayaa markay qoladii reer banu israa'iil ee basaaska ahayd ay soo galeen ay gurigii meel meel u eegeen ayaa ilaahay cilmigiisa daawahan way baadhi lahaayeen walaashii oo tan iminka ilaahay ka warramaya oon ogayn baa dabkii shiday daawihii uu dabkii ku shidmayo ayay gurigii ayay baadhidii timid dee daawaha dabka saaran ha la baadhaya odhanaya waa wax waalan qofka yidhaha la baadhee si harta halkuu ilaahay kaga badbaadiyey qolaba culimada mufasiriinta mufasiriinta rag badani halkaas ayay soo qaateen daawaha dabka saaran markay waayeenna ee sidii ay kaga noqdeenna sanduuqii yaraa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu yidhi gabadha samayso oo inanka yar ku rid oo sidaa ku wad sanduuqii yaraa bay gacanta ku dhigeen fircoon iyo qoomkiisii kiyo kii yaraa waan dilayaale ayuu xaaskii fircoon ayay la hadashay tidhi laa taqtuluuhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada ha dilina wayna anfici doona ilmuu inoo noqon doona wahum laa yashcuruun wuxuu noqon doonana dee iyagu ma garanayaan ilan wuxuu noqon doona kii boqortooyadooda baabi'inaye ma garanayaan wuxuu noqon doono laakiin gabadhii waa tan ninna waxaa la yidhi xaaskiisa ma dhaafi karo taladeeda waxaad arkaysaa fircoon isagoo boqorkii ilaahnimada sheeganayey ah ka yar dil markuu is yidhi islaamtiisii baa diido u daayey islaamtiisii ayaa diido u daayey tallaabo ma dhaafinin markay daysteen ayaa ka yarna qoyskoogii dee way warwarayaan ila way hayaan waa la ogyahe walaashii baa laga soo daba diray waa tan walaashii way raadisay kii yaraayoo dumar loo keenayo kolba gabadh naaskeega lagu eegayo oo caanaha diidan ayaa ay walaashi halkaa ka soo baxday ilaahay waa qur'aanka inoogu sheego yidhi waxaramna calayhi almaraadica min qablu naaskaba waa laga xarimay naaska dumarka kale ilan waxaa la doonaya in hooyadii dib loogu soo celiye tii yarayd ee walaalkeeda raadinaysay baa tidhi id tamshi bal id markii ka sheekee tamshi ay lugaynaysay ukhtuka walaashaa walaashaa baa lugaynaysay fataquulu waxay ku tidhi hal adullukum ma idin tusiyaa calaa man yakfuluhu ilmo yaroo gabadhan ilmo idiin nuujisa waa hooyadii dhashay moogtahay hooyadii dhashay weeyaano qof idinka faalo qaada ma idin tusiyaabay gabadhii tidhi waxa yar hoos martay intan dambe wahum lahu naasixuun wahum lahu naasixuun way u naseexaynayaan oo talow maxay u intani way hoos martay maxay u yihin miyay dhaleen baa meesha waa shaki ilmahan yar ciddii dhashay baa la raadinayaa haddaad tidhaa dee way u naseexaynaya way jecel yihiin miyay dhaleen baa meesha taalla wahum lahu naasixuun waa la weydiiyey su-aasha sida ragga qaarkood qabaan mufasiriinta ay soo wariyaan waxaa la yidhi o maxay inoogu naseexaynayaan way caqli badnayd markiiba way is aragtay inay khaldantay waxay tidhi ka yar ma jeclee ka yari cidduu ka socdo oo reer boqora ayaa loogu dhowaanayaa bay tidhi reer boqor baa loogu dhowaanayaa iska ilaawa bay tidhi kii yaraa markii naaskii hooyadii loo keenay ayaa dee isla markiiba naaskii waa kii qabsaday waa kii fircoon yidhi gurigan madaxtooyada kaalayo meel yar ha lagaaga sameeye halkaa ka yar ku nuuji hadde waa hooyadii dhashay waxay tidhi horta imisaa layga siinaya imisaa laygu siinaya waa ilmaheegii imisa ayaan qaadanaya way baayactantay intaa qaadaa la yidhi maya bay tidhi ilmaha yar naas dambe ma nuugayo oon gabadhaa dee dhashay aan ahayn naaskeegii ilaahay baa yidhi waxaramna calayhi almaraadica imisa intaa ii kordhiye i waa la baayactamay lacagtii markii laga heshiiye dee in boqortooya ay bixinaysa ay noqotay ayay tidhi haddana anigu reer iyo carruur baan leeyahe waxaan ku soo nuujinayaa gurigaygii waxaa madaxtooyadii halkan ka dhex qaban maayo waxba iiga dan maaha bay tidhi dee qasab bay ku tahay in la in sidii doonaysay loo yeelo kii yaraa oo qoyskoogii la soo koray oo cidduu yahay garanaya oo sidaad garanayso hooyadii iyo dee dadkoogii la noolaa ayaa markii dambe fircoon ku soo noqday wuu is yaqaanay isagu si fiican buu isku yaqaanay id markii ka sheekee tamshi ay lugaynaysay ukhtuka walaashaa oo fataquulu ay lahayd hal adullukum ma idin tusiyaa calaa man yakfuluhu cid idinka faalo qaada halka aynu u jeednaa waa halkee aayaddaa qur-aanka bal u fiirsada waa tamshi muxuu ku dhammaaday ficilkaasi ya buu ku dhammaaday tamshi ya buu ku dhammaaday tamshi waaya damadii looga baahnaa way qadaran tahay wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale weeyi yowma maalin ka waran nadcu aanu u yeedhayno kulla unaasin dadka oo dhan biimaamihim imaamkoogii aanu ugu yeedhayno nadcu baa maxalushaahidkeennaa nadcu muxuu ku dhammaaday waa muctalulaakhire wow buu ku dhammaaday damadii way ku qadaran tahay wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale weeyi maa anzalnaa kumaanaan soo dejinin calayka dushaada alqur'aana qur'aanka litashqaa inaad ayaan daraysato inaad hoogto qur'aanka ma culays buu inagu yahay inaad u aragto maaha qur'aanku dhib iyo culays inuu inagu yahay qur'aanka sidaa laynooguma soo dejinin ilaa tadkiratan waana ahaan baa laydiinku soo dejiyey liman qofkii uu waano u noqdo yaksha ilaahay ka baqaya qur'aanku waa waano qofka ilaahay ka baqaya ayuu waano u yahay laakiin haddaad tidhaahduun ma soddon jus baan xifdiyaya ma maalin kastaan shan jus akhriyaya ma habeenkii baan ku soo jeedaya culayska dhinacanun haddaad ka aragto waa khatar weeyi waa dembi weeyi qur'aanka ilaahay culays iyo dhibaato iyo ayaan darin laynooguma keenin waanuu inoo yahay jidka saxda iyo ka wanaagsan ka xun buu ina kala baraya aayaddaa qur'aanka a maxalushaahidkeeda soo hela litashqaa maaha ha ku khaldamina litashqaa alif bay ku dhammaatay laakiin laamka ka horreeya laamu tacliiloo way nasbisan tahay baabka nasbaha inoogu iman doontaa waa liman yaksha waa yakshaada dambe yakshaadaa dambe weeye maxalushaahidkeennuyo yakshadaasa hadda rafcisan damadu culima toddoba meelood bay degtaaye toddobadaa meelood ma ilahaysiin toddobadaa meelood ma ma laylahayaa culimo toddobadaa meelood bay damadu degtaa toddobada meeloodba shanna waa ismigii daahirkaa ee sideedda ahaabay ka socdaan labana ficilkii mudaaric bay ka socdaan anigu haddaba shantaasaan qoray markaan kitaabkeennan qorayey waxaa laga yaabaa ardaydu hadday ajruumiga soo mareen ajruumigu afar bay damadu degtaa buu ku odhan ma anigaa saxan markaan toddobada ka dhigayey mise ajruumigaa saxan markuu afarta ka dhigayey bal eega hadda garta abal gala maxaad u malaynaysiin culima aan tusaale yar idin siiyo basiida aniga iyo ajruumigu isma diidanin qoraalkan laakiin aan wax idin fahansiiyo isku midun baanu nahay anna ardayga bilowga aan wax u balballaadhiyey isna waxbuu isku soo yar geegeeyey masaajidkaan soo galay mar dhoweyda oo albaabkaasaan ka soo galay tusaalaan hadda idin siinayaa masaajidka ayaan albaabkaa ka soo galay laba nin baanu ahaynoo kala dambeeyey aniyo maxamed samatar iyo aniyo maxamed samatar baa albaabkaa ka soo gallay waxaa dhacay maxamed samatar baa iga soo horreeyo wuxuu idin yidhi waxaan ku soo arkay halkaa dariiqa afar shay waar bal noo sheeg afartaad maxamed soo aragtay wuxuu idin yidhi adhi iyo geel iyo lo iyo dameer imisuu inoo sheegay hor imisuu sheegay maxamed samatar imisuu soo arkay afar afartii maxay noqdeen adhi iyo geel iyo lo iyo dameer anigii ka dambeeyun baa idin idhi anuu toddobaan halkaa ku soo maray bal noo sheeg baad is idhaahdeen toddobadaad soo martay waxaan idin idhi riyo iyo ido saco iyo dibi halo iyo awr iyo dameer ka sheekeeya hadda haye hadda ma isdiidanna had u malaynaysiin mise waanu waa wardhan saw ma aha waa isla midkii weeyi isla midkii weeyi halkuu isagu ari kaa yidhi ananu kuu yar kala qaaday oo axkaamtii mufrad halkuu ismi mufrad halku ka odhan jiri unbaan munsarif iyo hayru munsarif anuu kaaga dhigay jamcu tagsiir halkuu ka odhan jiri unbaan munsarif iyo hayru munsarif kaaga dhigay ficil mudaaric halkuu ka odhan jiri unbaan saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir kaaga dhigay si ardaygu uu u fahmo ayaynu basti dariiqa dariiqulbasti ayaynu ku shaqaynaynaa culimo insha allahu tacaala cash ilan imtixaan baynu gelaynaaye toddobadaa meelood ayuu cashirkeennani ku joogi doonaa waxaan se idin xasuusinayaa laba qodob baa af carabiga ku qoran waa damun iyo damatun waa maxay baan idin idhi damun iyo damatun maxay kala yihin maxay horta isla dheer yihiin damun iyo damatun maxay isla dheer yihiin kantaada wata ee damatun la odhanayaa waa toddobadan meelood markuu ku jiro waa ta icraabka ee rafcaha ah ee damadu markay rafco calaamad u tahay waa markay toddobadan meelood oo qura joogto toddobadaa meelood waxa aan ahayn damada joogtaana waa bilaata waa damun waa qura icraabna maaha rafcana maaha masalan jelasa iminka toddobadaama ka mid baa jelasa ereyga jelasihi mufrad munsarifa miyuu yahay ismi mufrado munsarifa muu yahay saw ficil maadi maaha toddobadaa ficil maadi muu ku jiray jelase siinkeega haddaan godo oon idhaahdo jelasu jelasu saw siinkuma godna ma damatun baa mise waa damun markaa ma ta buu sitaa mise ta ma sito ta ma sito waa damun rafcaba maaha markaa taasi waayo waa ficil maadidee toddobadan qodob waa inaan xifdinaa oon ogaanaa damadu markay rafco calaamad u noqonayso toddobadaa markay ku jirto weeyaan waxaan toddobadaa ahaynna rafco calaamadu ma aha toddobadaa waxa aan ahayn rafco calaamadu noqon maayo إن شاء الله تعالى هلك أي عشر كأنه كجوغي دونا والله سبحانه وتعالى على وعلم